الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا xadiid ka horeeya dersigeenna maanta iyo dhowr xadiid oo ku xigaaba waxa ay ku saabsan yihiin aadaabu salaami wa axkaamu salaanta aadaabteeda iyo axkaamteeda wax ka mid a hore waxaynu usoo aragnay salaantu inay tahay xaq uu ku leeyahay qofka muslimka ahi walaalkiisa muslimka ah idaa laqiitahu fasallim calayh wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi liyusallim asagiiru ka yari ha salaamo cala alkabiiri ka weyn waalmaaru ee almaashi ka soconayaana cala alqaacidi ka fadhiyaha salaamo waalqaliilu inta yarina cala alkasiiri inta badan ha salaamaan muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim waaraakibu ka gaadiidka saarani cala almaashi ka lugaynaya ha salaamo xadiidkani marka koowaad wuxuyna tusinayaa calaa mashruuciyati asalaami bayna almutalaaqiyeyn inay mashruuc tahay oo diinta ay ka mid tahay kuwa kulmaa ama labada kulmaa inay isa salaamaan taasina waa arrin sharcinimadeeda la ysku waafaqsan yahay bal sida hore inoo soo martay waa xaqa muslimku muslimka kale uu ku leeyahay arrin ka mid a waxaa kaloo xadiidkani uu tilmaamaya muraacaatu almanaasili waarutab in cid walba mansiladeeda iyo darajadeeda la dejiyo wa an yunazala annaasu manaasiluhum mid walba maqaamka iyo booska ku habboon in la dejiyo waayo dadku maaha kuwo siman kuma sinna xagga fadliga iyo wanaagga ay leeyihiin kumana sinna ikraamka iyo maamuuska ay mutaysteen qofka martida ay xaq buu leeyahay jaarkuna xaq buu leeyahay ka ehelkaaga ayna xaq buu leeyahay laakiin xuquuqdoodu ma sinna walihaada diintu anzalat annaasa manaasilahum mid walba waxa ay siisay xaqii uu lahaa waxaanay dejisay martabada iyo derajada ku habboon sidaasi awgeed baa xadiidku wuxuu tilmaamay marka dadku ay kulmaan ee isa salaamayaan sida salaanta ay ugu kala horreynayaan oo wuxuu ihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam liyusallim الصagiiru cala alkabiiri ka yari da ahaan u yaray sinan da ahaan u yaray walow qadar ahaan cilmi ahaan iyo cibaado ahaan isagu ha u weynaadee mar haddii da ahaan uu u yar yahay ha salaamo salaantaha kaga horeeya cala alkabiiri kaysee ka weynay sinan da ahaan ka weyn waayo qofka weyni xaq buu ku leeyahay ka yar xaqiisana waxaa ka mid a in salaanta ka yari uu ku horeeyo ka weyn la hor salaamo qadarinta qofka weyn da-diisa lagu qadarinayaye taasi ka mid tahay waa ka yidhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yuwaqir kabiirana wayacrif licaalimina xaqah naga mid maaha qofkaan u naxariisan ka yar ka weynaaan ixtiraamin oon qadarin caalimkana xaqiisa aanu aqoonsan qofka weyne muslimkaa gaar ahaan ka cirada leh ee islaamka ku dhex ciroobay qadarintiisu iyo ixtiraamkiisu waxa ay ka mid tahay weyneynta ilaahay subxaana wa tacaala oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina min ijlaali illah ikraama dishaybati lmuslim wa xaamili lqur'aan gayri iljaafi canhu wala algaali fiih ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mid ah ka weyn ee cirada le muslimka ah in la weyneeyo ka qur-aanka xambaarsana xifdisanna in la weyneeyo ee qur-aanka fahamkiisana xadgudub aan ku samayn oo si khaldan aan u fasiran sida khawaarijtuba ay sameeyeen isla markaa ku dhaqankiisana isagoo qur-aanka xifdisan aan ka gaabin ee a mid qur-aankii xifdisan si saxa u fahmay isla markaa ku dhaqmaya oo qur-aanku xidhihiisa uu yahay labadaa shaksiba weyneyntoodu waxay ka mid tahay ilaahay weyneyntiisa waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala amray calaa lisaani nabiyihi calayhi salaatu wasalaam isagoo nebigiisa maxamed soo faray in la weyneeyo oo labadaba la ixtiraamo waalmaaru cala alqaacidi almaaru halka waxaa looga jeedaa almaashi ka soconaya ka fadhiya ee u yimi ha salaamo oo ka soconaya ama u yimi qof meel fadhiya ayaa xaq loogu leeyahay inuu salaamo ciddaasi uu yimi waayo qofku marka uu taagaya ama uu soconayo ka fadhiyo wuu ka sarreeyaa waxaa dhici karta markaa naftiisu inay kibir ay ku riddo iyo isla weyne uu iska weynaysiinayo qofkan fadhiye hoos uu eegayo sidaa awgeed iyadoo la barayo tawaaduca oo kibirka iyo isla weynida laga daweynayo waxaa la yidhi isagu salaantaa ku horeeya waalqaliilu cala alkaiir kuwa faryarina ha salaamaan kuwa badan oo mar haddii kuwa yar iyo kuwa badaniba ay muslimiin yihiin dee kuwa badan buu xaqoodu ka wen yahay kuwa yar xaqooda markaa kuwa badan baa xaq u yeelanaya in la salaamo oo kuwa yar xaq ugu leh inay salaamaan waalraakibu cala almaashi kii gaadiidka saaraa gaadiidku noocu doonayaba ha noqdee waa inuu salaamo ka lugeynaya lugihiisa ku soconaya tii hore ayay la mid tahay waa si aanu kibir ugu dhicin iyo isla weyni oo aanu isaga sarraysiin qofkan lugihiisa ku soconaya ayaa iyadoo la laylayo oo kibirka lagala dagaalamayo waxaa la faray inuu isagu salaamo dadkan ka hooseeye lugeynaya ta labaad isagu nicmatu almarkab buu haystaa wuxuu ilaahay ugu nicmeeyey gaadiid uu raaco halka dadka kale lugahooda ay ku soconayaan nicmadaa isagoo ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadnaqaya mar labaadka waa inuu isagu salaanta ku horeeyo haddii ay dhici weydo kii salaanta xaqa loogu lahaa inuu salaamo ciddii salaanta xaqa ugu lahayd kii kale ma odhanaya anigaa xaq u lahaa in lay salaamo mar haddii lay salaami waayeyna anigu salaami maayo oo tusaale ahaan kii yaraa hadduu kii weynaa salaami waayo kii weynaa ma odhanaya anaas xaq u lahaa in lay salaamo ee mar haddii uu salaami waayey ka yari aniguna salaami maayo maya sidaa odhan maayo oo xaqii lagu lahaa haddii uu dayaco qofka kale isagu maaha inuu dayaco xaqa lagu leeyahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم xaqaa idinka laydinku leeyahay guda kiina idinka maqanna ilaahay subxaana wa tacaala weydiista marka odhan maysid mar haddii xaqii aan lahaa la dayacay aniguna kan laygu leeyahay baan dayacaya waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yaltaqiyaani fa yucridu hada wa yucridu hada wakhayruhuma aladii yabda-u bisalaam wuxuu dhaleeceeyey labada muslim ee kulmaya ee aan isa salaam ahayn ee midba dhinacuu u jeesanayo haddii markaa kii weynaa marka la salaami waayo isaguna dhinacuu u jeesto xaaladda noocaasi ayuu ku dhacaya waxaa laga rabaa inuu noqdo labada ka khayrka badan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi وkhayruهmaa aladii yabda bالsalaam waxaa khayr badan labada qof ka salaanta ku horeeya ee bilaaba ayaa khayr badan xadiidkana wuxuu ka hadlayaa aadaab kale oo ka mid ah aadaabta salaanta wa salaam اlwaaxidi calى اljamaca wاlcaks waa qofka quri inuu salaamo jamaacada yacnaa kooxda wa can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yujzi-u waxaa ka gudaaya can iljamaacati kooxdii wada socotay ama wada joogtay idaa maruu haddii ay cid soo maraan an yusallima axaduhum inuu ciddaa salaamo mid iyaga ka midi wa yujzi-u waxaa ka gudaaya can iljamaacati kooxdii la salaamay an yarudda inuu ka jawaabo salaanta axaduhum midkood rawaahu axmed waalbayhaqi sidaas ayuu yihi xaafidku xadiidkana imaamu axmed ma warin abu daawuud wagayruhu ayaa wariyey waxa xadiidkani uu tilmaamayaa salaantu inay tahay ana asalaama sunnatu kifaaya walaysat sunnata caynin salaanta dadka in lagu bilaabo inay sunno tahay baynu hor u sheegnay waana sunne haddii dadka qaarkood ay sameeyaan intii kale sunnahaas uu ka dhacayo oo salaamu lwaaxidi yakfi can iljamiic kooxdii wada socotee cid soo martay haddii mid iyaga ka midi ciddaasi uu salaamo salaamtiisaasi ayuu sunnihii ku xaasilaya oo inta kalena sunnihii laga rabay uu kaga dhacaya oo la odhan maayo kuwanaan iyagu salaamini waa dembaabeen la odhan maayo ama sunnihii bay dayaceen la odhan maayo mar haddii mid ka midii hawshaasi uu qabtay waxaa kaloo xadiidka laga fahmayaa maadaama rasuulku uri yujziu can iljamaaca idaa maruu an yusallima axaduhum inay tahay inay fiican tahay dhammaantoodba inay salaamaan mid waloo iyaga ka midba u iha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ama ugu yaraan assalaamu calaykum laakiin mid qura salaamtiisa ayaa kaga filan haddii koox meel wada fadhido oo masalada labaad ee la salaamo inay salaamtaasi ka jawaabaan waa waajib wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha laakiin waajibkaasi wuxuu kaga dhacayaa jawaabta mid ka midi uu jawaabo haddii mid iyaga ka midi salaamtii uu ka jawaabo oo inta kaleba ay aamusan yihiin kaa qura jawaabistiisa ayaa jawaabtii waajibka ku ahayd dhammaantoodba ay kaga dhacaysaa saas ayaa xadiidku uu tilmaamaya xadiidka saddexaada darsigeennan isaguna waxa uu ka hadlayaa axkaamta salaanta xukum ka mid ah oo xukmu salaami cala alkufaar gaalada in la salaamo xukumkeedu muxuu yahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa tabda-u haku ha ku bilaabina alyahuuda yahuud iyo wanasaara kiristaan bisalaami salaamta ha ku bilaabina haddaad muslimiinta tihiin wa idaa laqiitumuum haddaad la kulantaan yuhuudda cid ka mida ama kiristaanka fii ariiqin waddo aada kula kulantaan fabtaruuhum waxa aada ku khasabtaan ilaa adyaqihi meeshiisa u cidhiidhisan in ay maraan akhrajahu muslim alyahuud waa aladiina yaddacuuna anahum atbaacu muusa waa kuwa sheeganaya mar hadday nebi maxamed beeniyeen nebi muusena waa beeniyeeni mar hadduu qofku beeniye nebi ambiyada ilaahay ka mida inta kalena waa beeniye waayo ambiyada ilaahay ma kala hadhayaan iyo rususha oo arkaanu liimaan maxaa ka mid ah aliimaanu birusul soo ma haddaad tidha anigu nebi maxamed oo qura ayaa nebinimadiisa rumaysnahay nebiyada kale oo dhan ma rumaysni nebinimadooda ama inta kaleo waa rumaysnahay ee nebi muuse nebinimadiisa ma rumaysni ama nebi ciise nebinimadiisa ma rumaysni kaafir baad noqonaysa waayo iimaanka arkaantiisii maxaa ka mid a aliimaanu birusul rususha oo dhan inaad rumayso kuwa laynoo sheegay qur-aanka lagu sheegay ama axaadiida rasuulka si gaara aada u rumayso kuwa kalena si guud baad u rumaynaysaa oo in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummad walba inuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuul ama nebi udigo uu diray ayaynu rumaynaynaa saa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aan alkariim kuwii beeniyey nebi nuux inay ambiyadoo dhan beeniyeen kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin qowmu nuux waxay beeniyeen rusushii hadda nuux mooyaane mid kale looma dirin hadda rusushii oo dhan bay beeniyeen buuhi ilaahay taasi waxay daliil u tahay ana man kadaba rasuula waaxida faqad kadaba jamiica arusul qofka rasuul qura beeniyaa rususha o dhan waa beeniye marka ma odhan karno nimanka la idhaahdo alyahuud waa kuwa nebi muuse raacay bal waxaynu leenaha way sheeganayaan yaddacuuna dalik waayo nebi muuse way beeniyeen markay beeniyeen rusushii ka dambeysay annasaarana waa aladiina yaddacuuna anahum atbaacu ciisa almasiix waa kuwa sheeganaya inay raaceen nebi ciise in masiixiyiin la yidhaahdana waa khalad bay idhahaan culimadu waana kelmad dadku aada isaga isticmaalaan in kiristaanka masiixiyiin lagu idhaahdo waayo markaad tidhaha masiixi macnaheedu waa maxay waxaad ugu abtirisay almasiix oo ah nebi ciise waxaana taa macnaheedu uu noqonaya inaad qirtay inay rumaysan yihiin nebi ciise si saxa ay u rumaysan yihiin atbaacana ay u yihiin oo isaga si saxa ay u raaceen xaqiiqaduna sidaa ma aha ee maalintii ay nebi maxamed beeniyeen bay nebi ciisena beeniyeen nebi ciise isaga ayaa u sheegay inuu dabadi iman doono rasuul la yidhaahdo axmed axmedna waa nabiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam wa mubashira birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed markaa nebi ciise waa beeniyeen warkiisaa markii ay rumaysan waayeen marka masiixiyiin la odhan maayo maxaa la odhanayaa annasaara baa la odhanaya labadaa qoloba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka aada la kulantaan salaanta ha ku bilaabina yaani idaa qaabaluukum laa tubaadiruu ila asalaami calayhim markay idinku hor yimaadaan ama aada la kulantaan idinku salaanta ha ku horeynina waxaanaynu ogsoonnay labadaa qolo ahlulkitaab baa la ysku yidhaahdaa oo waxaay leeyihiin xuquuq gaara bay leeyihin oo labada qolo waa labada qolo ee gaalada ka mid ah ee haddana muslimiinta loo xalaaleeyey waxa ay gowracaan hadday si saxa u gowracaan wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum طacaamkana dabaaixdoodaa looga jeeda waxay gowraceen kuwa kitaabka la siiyey waa yuhuud iyo kiristaane xalaal buu idin yahay buuhi ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati lmaa-ida waxaa kaloo ninka muslimkaa loo xalaaleeyay inuu dumarkooda guursado wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum kuwa dhowrsoon ee cafiifaadka ah ee ka mida kuwii kitaabka la siiyey idinka hortiin waa yuhuud iyo kiristaane ee dumarka waad guursan kartaan laakiin ninkoodu ma guursan karo gabadh muslimada walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdu mu'minu khayru min mushrikin walow acjabakum laa shaka iyaguna inay mushrikiinta ka mid yihiin cumuumka aayadday ku jiraan nin gaala ha u guurinina hablihiinna iyo dumarkiina muslimaadka ah addoon muslima ayaa dhaama ka gaalka ah walow kaa gaalkii ha idin cajabiyo oo maalkiisa ha idinku cajabiyo ama quruxdiisa ama mansib mansabkiisa walacabdun mu'minun khayrun min mushrik waxa uu uga khayr badan yahay ama uu kaga khayr batay waa biliimaan hada mu'min wa hada kaafirun sidaa awgeed waxaynu maqallo maalmahan waa in la yidhaha heblaayo nin faransiisa baa guursaday ama nin ingiriisa ama talyaaniya ama maraykana oo marka la idhaahdo miyuu islaama la odhanay maya muu islaamina waa kiristaan hadalkaasi waa khalad lam yatasawajha bal yata-uhaa bizina ma guursan oo gabadh muslimadii gaal marnaba xalaal u noqon mayso guurna u qaban maayo xaaraan buu markaa ku haystaa wey waxaa guur lama yidhaahdo mar haddii ahlulkitaabku a yahuud iyo nasaaro la yihi salaanta ha ku bilaabina gaaladii kalena waa ka sii daran yihi waayo kuwanaaba xuquuq lahoo la xalaaleeyey wixii ay gowraceen oo dumarkoodii muslimiinta loo xalaaleeyey oo kitaab inay haystaanna sheeganaya kuwa markaa majuusta ah ee dabka caabuda iyo kuwa asnaamta caabuda sida buudiyiinta kuwa la idhaahdo sanamka albuuda la idhaahdo ee afghanistan yaalla waxaa caabudaa umamun min shucuubi alcaalam ummado dhan oo ka mida shucuubta caalamka sida dadka degan yaabaan ama jabaan waddanka aynu u naqaano iyo waddamo fara badan oo ku yaalla aasiya kuwaasi waa wathaniyiin iyaga ayaa u mudan inaan salaanta lagu bilaabin oo yuhuud iyo nasaaro uga mudan waxaa la mid ah ashuyuuciyuun waa kuwa markaa yidhaahda laa ilaha walxayaatu maadda mulxidiintaa ee ilaahay jiritaankiisaba diidan iyagaa ka gaalnimo xun yuhuudda iyo nasaarada iyagana salaanta lagu bilaabi maayo waxaa la isweydiin karaa maxay tahay sababta in muslimku kuwa salaanta uu ku bilaabo loo diiday sababtu waxay tahay hada min idhaari cizati اlmuslimi bidiini waxaa la muujinayaa cizada iyo sharafta qofka muslimka ahi diintiisa uu ku helay ee uu kaga sarreeyo mid kasta oo diintaasi aan rumaynin waxa kale uu doonayaba ha sheegtee qof kasta oo aan muslim ahayn oo diinta islaamka aan rumaynina waa kaafir wuxuu doonayaa ha sheegto waman yabtaqi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka islaamka waxaan ahayn doono inuu diin ka dhigto laga aqbali maayo oo taa muslim ku noqon maayo aakhirana waxa uu diin ka dhigteen islaamka ahayni badbaadin maayo ama waa shay aanu ilaahayba diin ka dhigin ama waa shay mar diin ahaa laakiin ilaahay uu nasakhay oo meesha uu ka saaray oo aanu ogolayn in lagu caabudo sida tawraad iyo injiil oo kale ina addiina cinda allahi alislaam diinta ilaahay agtiisa maqbuulka ah ee ilaahay uu ogol yahay waa islaamka oo qura markaa shakiyaanu kaa gelin inay kufaar yihiin alyahuudu wاlnasaara wاlwathaniyuuna wagayruhum waa kufaar mid kastoo nebi maxamed aan rumaynin waa kaafir hadduu sidaa ku dhintana waa min ahli الnaar oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa ka yidhi xadiidka wariyey imaamu axmed raximah اllah ayumaa yahuudiyin aw nasraaniyin yasmacu bi uma laa yu'minu bi ila dakhala الnaar mid kasta oo kiristaana ama yahuudiya oo imaqlay buu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam oo aan i rumayni naarta ayuu gelaya ilaahayna qur-aanka wuxuu si cad ugu sheegay inay kuwaasi kufaar yihiin lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin aladiina kafaruu waayo kuwa ilaahay uu sheegay inay kufaar yihiin waa ahlulkitaabka oo ah yuhuud iyo nasaara iyo mushrikiinta dhammaantoodba waa kufaar haddii aada kuwa ku gaalnimo xukumi weydo oo aada aamini weydo inay gaalo yihiin kufaara oo aada tidhaahdo waa muuminiin oo ilaahay bay rumaysan yihin oo nebi bay rumaysan yihin aada tidhaahdo iyagoo nebi maxamed beeniyey ama gaalnimadoodaba aada ka shakido adiga laftaada ayaa gaaloobaya hada axadu nawaaqid alislaam waa qodob ka mida qodobada islaamnimada qofka buriya man lam yukafir اlkufaara aw shaka fii kufrihim fahuwa kaafir kuwaa gaaladeen diinta islaamka soo gelin qofka aan ku gaalnimo xukumin ee aan ictiqaadinan aaminin inay kufaar yihiin amaba se ka shakiya gaalnimadooda oo idhaa waar anu odhan kari maayo kiristaanku waa gaalo ama yuhuuddu waa gaalo odhan kari maayo isaga ayaa kaafira muxuu kaafir ku noqday liannahu kadaba biاladilla biاlaayaati wاlaxaadiid almusarixa bitakfiirihi waayo waa qof beeniyey aayaadkii axaadiidta ku cad inay kuwaasi gaalo yihiin arrintani waxay muujinaysaa qofka muslimka in looga baahan yahay walaaءun wa bara walaaءun lilmu'miniin wa baraaءun min alkaafiriin inuu noqdo mid kala yaqaana cadowgiisa iyo xigtadiisa mid kala yaqaan muslimku waa inuu noqdo waxaa xigto ku ah midba inuu ku jiraba dadka muslimiinta ah waxaana cadow kuu ah magacyaday doonayaanba ha kala sheegtaane kuwa kufaarta ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa dhegayso rabbiga subxaana wa tacaala ale muuminiintahay ha ka dhiganina cadowgeyga ilaah bay cadow yihin iyo cadowgiina haddaad muuminiinta tihiin xigta ha ka dhiganina cadaawad qalbiga ugu haya waxaana ka mida markaa beri noqoshada laga beri noqonaya ee layska fogeynayo inaan salaamta lagu bilaabin oo muslimku waa inuu noqdo casiiz bidiini ilaahay baa kugu ciseeyo kugu sharfay bikhayri diini diinta u khayr badan wlilahi اlcizatu walirasuulih walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay baa leh cizada oo rasuulka ayaa leh oo mu'miniinta ayaa leh laakiin arrintaasi waxaa dareemi kara un qof muumin ah qof haddaad aragto cizada ka raadinaya xagga kufaarta iyo gaalada kaasi nifaaq baa ku jira walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ayabtaguuna cindahum اlciza faina alcizata lilahi jamiica ilahay isagoo munaafiqiinta ka hadlaya wuxuu yidhi ma waxay cizada iyo sharafta ka raadinayaan kufaarta xaggooda kufaari cizo iyo sharaf ma hayaan hadday hayaanna kuumay ogolaadeen waa cadowgaaga cizo oo dhami iyo sharaf oo dhami waxay taallaa ilaahay agtiisa ilaahay baa bixiya cidda ilaahay uu cizeeye cid dullayn kartaa ma jirto cidda ilaahay uu dulleeyana cid sharaf iyo maamuus u yeeli kartaa ma jirto waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim cidda ilaahay uu dulleeye cid sharfi kartaa ma jirto ilaahay baad sidaa cad ugu sheegay qur-aanka kariimka ah cizadaada iyo sharaftaada waxaad ku raadisaa inaad diintaada muujisato ood ku ictisaasto waxaad ku raadisaa inaad diintaada aada ku dhaqanto iyadaad cizada iyo sharafta ku helaysaa waxaa xaakim mustadragiisa uu ku wariyey biisnaadin xasanahu alcallaamatu alalbani raximah اllah in cumar ibnu khadaab radia allahu canhu isagoo kusii socda baytulmaqdis si uu furayaasheedii ugala wareego qoladii kiristaanka ahaa ee diyaaru noqday inay muslimiinta isu dhiibaan markii muddo go-doomin lagu hayay ayaa cumar oo maryihiisu ay iska karkaran yihiin oo awrka marna isagu fuulaya oo lagu hoggaaminayo marna isagu hoggaaminaya oo qofkii ku hoggaaminaya uu fuulayo ayaa wuxuu soo maray meel biyo dhooqi ay marayaan kabiisuu la baxay oo midba garab buu gashaday saxaabigii la odhan jiray abu cubayda ayaa waxa uu ku yidhi sidaasi aan ahayn haddaad yeeli lahayd way fiicnaan lahayd amiirkii mu'miniinta yacanaa wafdi baad tahay oo madaxdii muslimiin madaxii muslimiintaa tahay oo dad markaa kuu yeedhay oo ku yidhi baytulmaqdis baan kugu wareejinaynaa baad u tegaysaa haddaad dhar qurux badan gashan lahayd oo aada lugahaaga dhooqadii waxaan ka ilaalin lahayd oo adigu aada noqon lahayd nin gaadiidka lagu wado saasaa ayaa fiicnaan lahayd wuxuu ihi cumar ibnu khadaab law qaalahaa hayruk la ujactuhu darba abuu cubayd oo adiga nimaan ahayni hadduu hadalkaa odhan lahaa waan karbaashi lahaa buuli yacanaa cizada iyo sharafta laguma helo luga maydh maydhis iyo maryo qurxoon oo la xidho iyo gaadiid qaali oo la fuula iyo laakiin waxaa lagu helaa bilistiqaamati calaa hada addiin diintan in lagu toosnaado naxnu qowmun kunna adillaa faacazana allahu bihada addiin famahma ibtagayna alcizata min gayrih adallana allah waxaanu nahay waxaanu ahayn bu ihi dad dullaysan baanu ahayn islaamka hortii ilaahay baa diintan noogu nicmeeyey oo cizo iyo sharaf noogu yeelay haddaanu meel kale ka raadinno cizada iyo sharafta waxaan diintan ahayn aanu ku raadinno ilaahay baana dullaynaya haddaad cizo iyo sharaf ku raadiso yacnaa gaalada weynayntooda iyo qadarintooda iyo iska dhaadhicintooda ilahay baa ku dullaynaya haddaad cizo iyo sharaf ku raadiso mabda aan islaamka ahayn ishtiraakiya ama ra'samaaliya ama calmaaniya ama dimuquraatiya ilaahay baa subxaana wa tacaala ku dullaynaya alcizatu fi kitaabi illah wa fi sunati rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam arrinta labaad ee uu rasuulku xadiidka uu ku ishaaray waxay tahay haddii iyagu ayna salaamaan salaanta waynu ka jawaabayna waayo qofku salaamay adiguu ku ikraamay oo uu ku cizeeyey oo rasuulku wuxuu diiday u salaanta in lagu bilaabo laakiin in looga jawaabo muu diidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku xadiidkan uu ku sheegay xukum kale oo ku saabsan gaalada iyo muslimiintu waddo hadday iskaga hor yimaadaan qaabkay ugu kala xaq leeyihin waddada waddada ballaadhkeeda iyo meesheeda u fiican waxaa xaq u leh qofka muslimka ah iyadoo cizada islaamka iyo sharafta lagu helayo la muujinayo wa idaa laqiitumuuhum fii ariiqi yuhuud iyo nasaare haddaad waddo kula kulantaan fadaruuhum ilaa adyaqi idinku ha is ururinina oo ha u banaynina waddadoo ha u waasicinina idinku waddada sida ay raaxadiinu ku jirta u mara halka u waasacsanee ballaadhan mara haddaad muslimiinta tihiin ilaa iyagoo ay ku khasbanaanayaan inay gidaarada garbaha ku xoqaan ama oodaha ay jiidhaan adigu ha cizaynin gaalkan oo ha sharafin naftaadan mu'minaddaa cize oo sharaf oo waddada inta ku filan naftaada horta ka fudhiyeen wixii usoo hadhay isagu ha ha maro ama cidhidha ha ku noqoto ama in ku filan ha noqoto macanaa inaad gaalka cizayso ood isaga ixtiraam muujiso ayaa la diidaya maantana waad aragtaa markii ay muslimiintu diintoodii cilmi ahaan iyo camal ahaanba ka fogaadeen sida kufaarta loo cizeynaya ee loo sharfayo haddii mid muslim iyo mid gaali oo isku jaamacad ka soo wada baxay maanta waddamada islaamka qaarkood ay u shaqo tagaan oo weliba isku basaboor sita jawaas mariki awrubi basaboor maraykana ama basaaborada yurub ka mid a kaa gaalkaabaa lacagta loo badinaya mujarad dalik bal waxaa waddamada qaarkood ka dhacday inay isugu tegeen nin muslim iyo nin gaala waa isku basaboor ka muslimkaa baana macallin u ahaa ka waxa weeyaan gaalkaa oo ka aqoon badan kii gaalkaa oo mushaharkii loo badiyey kii muslimka ahaana waa loo yareeyey ninkaa muslimkii wuxuu ahaa nin yactazu bidiini oo aan gaalada cizaynahayn adduunyaduna aanay la qiimo badnayn shaqadii buu iskaga tegay wuxuuhi ma doonaya shaqadiina uma baahni iyadoo la baryaya ayuu shaqadii iskaga tegay fahaakada falyakun ilmuslimuun sidaa ha noqdaan muslimiintu marna yaanay raalli ku noqon in gaalo waxa weeyaan laga kor mariyo ama gaalada inay cizeeyaan ay sharfaan muslimiintana inay liidaan muslimiinta sifadoodu waa maxay muslimiinta sifadoodu waxa weeye ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum kuwa gaalada ku adag weeye iyaguna dhexdooda waxa weeyaan isu naxariista maanta haddii kuyu ay isugu yimaadaan xataa waddankeennana dhaho xafiis haddii kuyu loo galo oo nin gaal oo cadiyo nin muslim oo waddankan u dhashay ay u galaan ka gaalkaaba waxa weeyaan la qadimaya la odhanayaa waar u banneeya u banneeya ninka caddaanka ah ilaa yani arrinta noocaasa qoraal sawir oo xaqiiqada muujinaya ayaa nin ka mida qolooyinkan soo saara ama websaydada mawaaqicda internetka wax ku qoraa ayaan arkay isagoo arrintaas sawir ku muujiyey nin eribodka hargeyse kasoo degay oo caddaana oo gaala oo nin muslim oo reer hargeyse uu ka kireeyo taxi kaa gaalkay cad markaa mid baa wata oo waxa weeyaa garwadeen u ah kii taxigaa kuhao ninkii caddaa war lacagtaydiisii kii kalea faraha ku taagayo leh war dadka cad miyo saa loolama hadlayo waa la cizeeyaa wixiinaan saa waddankaa loo iman karahayn ma ictiraaf baynu helayn haddaa dadka sidaa ula hadashaan haakada yudiluuna anfusahum wa yucizuuna alkufaar sidaas ayaa muslimiinta qaarkood ay naftooda u dullaynayaan gaaladana ay u cizaynayaan maa xadiidka macnihiisu in aad wuxuu xadiidku diidaya waddada inaad u ballaadhiso adigu aada is ururiso laakiin xadiidka macnihiisu ma aha inaad ku durugto oo aada cidhiidhido adoo meel bannaan aada marto helaya dhinaca aad ku xoqdo ogaan gidaarka aada ugu gerbiso ama oodaba waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine waxaa kula noolaa yuhuud yuhuudda waddooyinka waa iskaga hor iman jireen lamana soo rarin in rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo meel bannaan oo waasico uu maro helaya inuu garabka la doonan jiray oo markaa uu oodaha iyo gidaarada uu ku riixi jiray almuhimu waa an laa tukrimahum bitafasuxi lah waa inaanad ku karaamayn oonad ku sharfin inaad waddadii iyaga inteeda ballaaran aada siiso adiguna meesha cidhiidhiga naftaada aada ku ciqaabto wallahu aclam waaxkama billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina moxamed waayo dhowr su-aalood su-aashan koowaad gabadha ilmaha nuujinaysa ee aan soomi karahayn maxaa xukunkeedu noqonayaa in badan baynu su-aashaasi ka jawaabnay laakiin kollay dadkumay wada maqal gabadha uur kale ama ilmaha nuujinaysa ee nafteeda ama ilmaheeda u baqaysa way afuraysaa ilaahay baa subxaana wa tacaala soomka ka dejiyey sida uu tilmaamaya xadiidu anas bn malik alkacbi in allaha wadaca shatra salaati can lmusaafir wasawma can alxaamil walmurdic ilaahay subxaana wa tacaala salaadii afarta ragcadood ahayd kala barhkeed buu ka daayey qofkii socdaalka ahaa soomkana wuxuu ka daayey gabadha uur kale iyo gabadha ilmaha nuujinaysa soomkii markaa waa iska daynaysaa waa iska afuraysaa xalaal bay u tahay inay afurto bal haddii ay dhibaato weyni ka soo gaadhayso arrintaa soomka ilmaheeda ama nafteeda waajib buu soo ayuu afurku ku noqonaya inay afurtaa uma banaano qofku inuu sameeyo wax sababu noqonaya naftiisu inay halaagsanto ama dhib aan la qaadi karin ay kasoo gaadhayso walaa tulquu biaydiikum ila tahluka buuhi ilaahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima soomka bedelkiisiina waxay bixinaysaa video oo maalin walo ay afurto bisha ramadaan ka mid a miskiin bay dherginaysaa ama afur ha noqdo ama casho ama suxuur ama bisha ramadaan markay baxdaba miskiinkaasi raashin ha la siiyo raashin qalalan haddii la siinayana maalin walba waxaa laga bixinayaa hal mud mudkuna wuxuu noqonayaa bariiskan caadigeenu isticmaalo marka loo eego lix boqol oo garaam waa nus kiilo iyo dheeraad kiilooga markaa in la yska buuxiyaana waa fiicanto inta dheeraadka ahi sadaqada ayuunbay noqonaysaa waayo haddii uu qofku hamaansado ama naqas ka yimaado ama uu daaco muxuu odhanayaa wax uu odhanayo markaa soo arooray ma jiraan insha allah darsiga berri ee soo socda ayaana masaladaasi ay ku jirtaa markaaynu ka hadlayno qofku markuu hindhiso wuxuu odhanayo ayaynu tilmaami doonaa hamaansiga iyo axkaamtiisa iyo daacada iyo waxyaabaha la midka ah laakiin wax gaara dikri gaara oo rasuula ka soo arooro uu odhanayaa ma jiro su-aasha wuxuu leeyahy ma banaanta in waddamada gaalada loo tago barashada cilmiga maadiga ah haddii uu yahay cilmigaasi mid ay muslimiintu u baahan yihiin dhulka muslimiintana aan laga helahayn qofka tegayaana uu yahay cilmigaas soo baranayaa qof laga helay shuruudda looga baahanya qofka u safraya waddamada gaalada shuruuddaasi oo uga horreysa inuu yahay qof diintiisa aqoon u leh oo aan laga shaki gelin karin oo shubahaadka gaaladu ay ku soo tuuraan iska difaaci kara isla markaa iimaankiisa iyo haysashada diintiisa uu haystaana ay xoog badan tahay oo aan looga baqan ahayn shahawaadka xaaraanta ah ee meeshaasi yaallaa inay raadeeyaan xaaladda caynkaasi ah ayay bannaan tahay laakiin haddii cilmigii laga helayo dhulka islaamka ama aan baahida muslimiintu aanay u qabin ama qofkan le cilmigaasaan u tegayaa dhulka gaalada uu yahay qof aan diintiisii aqoon u lahayn oo diintiisa laga shaki gelin karo ama iimaankiisu uu daciif yahay oo shahawaadkaasi lagu dagi karo ma banaano inuu u safro dhulka gaalada su-aashan fidyada lacag ma lagu bixin karaa fidyada waxaa laga bixinayaa qofka weyn ee da-awgeed aan soomi karahayn laakiin miyirka qaba qofku hadduu waalan yahay ama uu asaasaqay soom kuma waajibin mar haddaanu soom ku waajibina fidyana kuma waajibin waxaa kaloo fidyada laga bixinayaa sidaynu sheegnay gabadhii uurka lahayd ama ilmaha nuujinaysay ee nafteeda ama ilmaheeda u baqatay haddii ay soomto waxaa kaloo fidyada laga bixinaya ama bixinaya qofka buka xanuunkiisuna uu yahay xanuun aan rajo laga qabin in laga bogsado fidyaduna waa itcaam waa quudin raashin la siinayo masaakiin lacagna laguma bixin karo waa in raashin la bixiyo wey waayo lacagtu way jirtay waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkuna mar walba lacagta ayay ka jeclaayeen raashinka haddana ma dhicin in lacag lagu bixiyey adiladuna markaa itcaam ama quudin ayay sheegtay su-aasha waalidkay ma ka bixin karaa fidyada nacam waad ugu tabaruci kartaa haddii nafaqadiisu ay kugu waajibtay fidyadana adaa ka bixinaya haddii kale oo isagu uu iska bixin karo waad ugu tabaruci kartaa laakiin fidyada bixinteedu waa cibaado cibaadadaasina niya ayay u baahan tahay markaa qofkii ay ku waajibtay waa inuu iska bixiyo haddii qof kale uu ka bixinayana waa inuu og yahay inuu qofkaasi ka bixinayo si ay niyadii waxa weeyaan ay u dhacdo waayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa qofku waxaanu niyoon ma laha wuxuu niyooday ayuunbu leeyi su-aasha wuxuu leeyahay qofka bidcoo bidcoolaha ah ee ku baa aan ku baa nacam ee ku baaqaya bidcadiisa bidcadiisuna aanay ahayn mid lagu gaaloobo miyaan salaamayaa hadduu ku salaamose miyaa laga qaadaya qofkaasi wuxuu mutaystay in la tacsiiro lagu tacsiiro lagu ciqaabo bidcadaasi uu samaynayo diinta ilahay uu kusoo daray oo qof diinta ilaahay waxaan ka mid ahayn kusoo daray ama wax lagu soo daray buu dadkii diin uga dhigaya uu ku cibaadaysanaya wuxuu qofkaasi mutaystay in la ciqaabo ciqaabkaana waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta ahi ay go-doomiyaan si uu u toobad keeno oo salaamta laga goosto iyo hadalka haddii isagu uu salaamana aan salaanta looga jawaabin laakiin taasi waxay mashruuc tahay sida ahlucilmigu ay caddeeyeen sida shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wakadalika sheekh alcalaama almuxadit alalbani washeekh maxamed bnu salix alcuthaymiin washeekh bakr abu zayd culimada ka hadashay masalada hajriga ama goynta qofka dembiilaha ah waxay mashruuc tahay haddii arrintaasi ay edbinayso ay wuxu tarayso waxaana salaanta iyo hadalko laga goostaa qofka ay edbinaysaa haddii dadka muslimiinta ee uu ku dhex nool yahay ay yihiin dad arrinta noocaasa isla wada fahmaya oo godoominta noocaasa qofka ku samayn kara sidii ay ahaayeen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim sade oo saddexdii saxaabiye ka hadhay jihaadka jihaadkii rasuulku uhi usoo baxee fardulcaynka ahaa oo kacab ibnu malik uu ka mid ahaa godoomin baa lagu soo rogay inaan lala hadal inaan la salaamin xataa dumarkoodii baa la yidhi ka taga iyadoo lagu ciqaabayo dembiga ay sameeyeen oo atakhaluf can aljihaad alcayni inay ka hadheen jihaad fardulcayn ku ahaa arrintaasi waxayd arrin muslimiinta o dhami ay isla qaateen oo kacab ibnu malik waa kii lahaa in adeerkay baan u imi oo dadka kii aan isugu jeclayna waan salaamay salaantii igamuu jawaabin marka hadduu mujtamaca muslimku yahay mid diintii ku wada dhaqmaya oo qofka markaa fallaagoobee bidco la yimi sidaasi u godoominaya markaasay arrintaasi mashruuc tahay laakiin haddii dadkiiba sida kale ay u badan yihiin oo ay qofkii mutaystay in la go-doomiyo ay soo dhaweynayaan oo munkarkiisa iyo bidcadiisa iyo macsiyadiisa aanay waxba ka soo qaadahayn xaaladda noocaas iyo ta'liifka ayaa ka mudan hijrada qofkii in lasoo dhaweeyo oo la salaamo salaantiina looga jawaabo isla markaana loo sheego waxaanuu ku jiraa inuu yahay bidco laguna waaniyo inuu ka toobad keeno oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa usoo noqdo saxaabada rasuulka oo dhami miyay ka khayr badan yihiin dhammaan dadka ka dambeeyey oo dhan sida taabiciinta iyo culimadii kasii dambeysay shaki la-aan saxaabada rasuulku dhammaantood way ka khayr badan yihiin ciddii waxa weeyaan ka dambeysay oo maalin qura oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la rafiiqo oo uu la saaxiibay ayaa wax loo dhigaabaani jirin iyo wax lagu gaari karaa walihaada baa dhammaantood kuwii jihaaday iyo kuwii ka hadhayba jihaadkii fardulkifaaya ahaa ilaahay subxaana wa tacaala janno u ballan qaaday wakullan wacada allahu alxusnaa waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay camalkay samaynayeen inuu yahay camal ka fadli badan acmaasha dadka ka dambeeya ay sameeyaan walow acmaasha dadka dambe haba weynaatabe low anfaqa axadukum midla uxudin dahaba ma balaga mudda axadin walaa nasiifahu buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam weliba cidduula hadlaya waa saxaabi saxaabadii ka horreysay ee islaamnimada uga soo dheeraysay buu sheegaya haddii midkiin uu bixin lahaa buurta uxud oo dahaba sadaqadiisaasi may gaadheen mud laba sacad muggood oo midkood uu bixiyey ama laba sacad muggood oo weliba lasii kala baray bal hadda u fiirsan laba sacad muggood oo raashina ayaa buurta uxud oo dahaba oo qof aan saxaabi ahayn uu bixiyey yacnaa ka fadli badan marka sharafu saxaaba laa yacdiluhu shay sharafta saxaabinimada qofku uu ku helayo wax loo dhiga ayaan jirinba waayo bal u fiirso waxay ahaayeen dad iyagoo iska joogo u yimi shaksi bani aadama oo iyagoo kale oo soconaya oo yidhi waxaan ahay rasuul ilaahay uu soo diray oo dadka intii badneed ay ka soo horjeesatay ay ka soo horjeesteen oo ay colaadiyeen oo ay beeniyeen oo iyagu rumeeyey oo u nusreeyo garab istaagay oo dhibaatadii loo geystay diintaasi ay qaateen awgeed u sabray oo maalkoodii iyo dhulkoodii iyo naftoodii intaba u huray fii sabiili hada diin diintaas sida ay kor u noqon lahayd waa maxay xukunka qofka ka taga salaada soonkana soomaya man taraka salaata fahuwa kaafir qofka salaada ka tagaa waa kaafir salaad qura oo faralah qofka ogaan uga taga ilaa waktigeedu uu baxayo waa kaafir nebi maxamed baana calayhi salaatu wasalaam in salaada ka tegisteedu kufri ay tahay sheegay alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar ballanka aniga iyo ummadayda noo dhexeeya waa salaada buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka ka tagaana waa kufriyey waxaa kaloo rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam bayna alrajuli waalkufri assalaa ninka iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya salaada mar haddii salaaddii uu ka tago isaga iyo gaalnimadii baa isku soo san banaanaaday markaa salaada oo laga tagaa inay kufri iyo gaalnimo tahay nebi maxamed baa sheegay dadka oo dhami waa inay sidaasi u ogaadaan kuwa odhanaya gaaladu waa walaalahayo xukunkoodu muxuu yihi laa alkufaaru laysuu biikhwaanik haddii aad ka walaaloodeen xagga nasabka haa walaaltinimo xagga nasabka iyo abtirsiintu a idinka dhaxayso laakiin walaaltinimo diineed idinkama dhaxayso walaaltinimada diiniga waxay idinka dhaxaysaa muuminiintoo qura ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa muuminiinta ayuunbaa walaalo ah markaa ka dhiganin gaalada walaalo gaaladu waa cadowgaaga weyi midabkay doonayaan ha lahaadaan magacay doonayaanna ha lahaadaan diinta islaamku maxay ka qabtaa in bisinka hoos loo dhigo ama kor loo qaado wuxuu ujeedaa marka la tukanayo labaduba waa jaa-iso waa bannaan yihin inta badanta rasuulku uu sameeyeyna waxayd hoos udhigista oo anas ibnu malik wuxuu uhi se bukhaariya muslimba wariyeen waxaan ku daba tukaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan dhammaantoodba bisinka kor umay qaadi jirin kaanuu laa yajharuuna bismi illahi araxmaan iraxiim hoos bay u akriyi jireen in markaa hoos loo dhigaana saxaabada rasuulka ayay ka soo aroortay oo abu hurayra radia allahu in kor loo qaada baan ujeedaa oo abu hurayra intuu tukiyey dad ayuu bisinka kor u qaaday waxaanu dadkii ku idhi ana ashbahukum salaata birasuuli illah anigaa rasuulka ilaahay idinku salaad eeg cumar ibnu khadaab radia allahu canhu iyo cabdillaahi bni cumar oo iyaguna ka mid ah saxaabadii sunnada aadka ugu adkaa iyo raacitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa iyagana ka sugnaatay inay bisinka kor u qaadi jireen marka man jahara bilbasmalati laa yunkaru calayh qofka kor u qaado lagu qabsan maayo waman asara biha laa yunkaru calayh qofka hoos u dhigana sunna ayuu dabaqay oo nebi maxamed buu calayhi salaatu wasalaam ku dayday isagana arrinta noocaasa lagu qabsan maayo su-aashan waxay ku saabsan tahay qadiyadda sacab garaaca qolo fadhida sacabka miyay u tumayaan qolo taagan sacab tumista wuxuu uga jeedo qofka su-aasha soo qoray ilaahay baa og oo kolley aanu garan maayo laakiin waxaan baraarujinayaa sideedaba dadku arrin ay la yaabaan ama arrin ay la dhaceen ha noqoto wanaagsan ama arrin ay xumaanteeda ka yaabeen ha noqotee marka ay maqlaan ama ay arkaan inay sacabka garaacaan waa mid laga fiican yahay oo ma aha arrin ay sameyn uu samayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ama saxaabadu qofku wax wanaagsan markuu arko ama uu maqlo amaba se wax xun marka uu maqlo ama uu arko waxaa fiican inuu dareenkiisa ku muujiyo bidikri illaahi tabaaraka wa tacaala xus ilaahay uu xusayo sida inuu yidhaahdo kale subxaana allah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo horbaxay abu hurayra abu hurayra markaa janaaba ayuu qabay isagoo markaa janaabaysan oon maydhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu la socdo ayuu dhibsaday rasuulka oon dareensanayn buu ka baydhay markii dambe ayaa rasuulku ku uhi maxaa kugu dhacay abu hurayra wuxuu u sheegay arrintaa jirtay rasuulku wuxuu uhi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus subxaana allah dareenkiisii wuxuu ku muujiyey rasuulku hadalkaasi uu ka qaaday odhaahdaa uu yidhi subxaana allah waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markii saxaabo islaamnimada ku cusbaa ay soo mareen qolo hoos fadhiyo geed ay ka barakaysanayaan oo ay yidhaahdeen ijcal lana daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad waxaad noo samaysaa geed aanu ka barakaysanno seefaha iyo aanu sudhanno sida qoladani baa u leeyihin geed noocaas wuxuu wuxuu ihi rasuulku allahu akbar inaha assunan laqad qultum kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aalih subxaana allah ayuu ihi rasuulku calayh salaat allahu akbar buu yihi waxaad tidhaahdeen hadalkii reer banuu israa'iil ay ku yidhaahdeen nebi muuse oo kale oo qolo asnaam caabudaysa markay soo mareen ayaa nebi muuse waxay ku idhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha noo samee ilaah aanu ilaahay usii maro sida qoladani baa ilaahay u leeyihiin waa kii nebi muuse arrinta noocaasiya ku inkiray marka qofka muslimka ahi dareenkiisu waa inuu dikrigaa ku muujiyo arrin xun hadduu maqlo waa inu idhaha allahu akbar ilaahay baa wa ilaahay waxaa waa ka weyn subxaana allah ilaahay xumaantaa waa ka nasahanyi arrin wanaagsan hadduu maqlo allahu akbar ama alxamdu lilah kelimaadka noocaas waa inuu dareenkiisa ku muujiyo laakiin sacab la garaaco in lagu muujiyo dareenka waa mid laga fiican yahay gaar ahaan iyadoo maanta aynu odhan karno waxay ka mid tahay dhaqamada iyo caadaadka ay ku ku caan baxeen qoomka kufaarta ee caalamkan maanta inaguna inagu inagula nooli su-aasha wuxuu leeyahay qofka loogu yeedho qof buka jaad iyo sigaar markaa laysoo iibiyo odhanaya jaadkiiyo sigaarku muxaramaadkay kami waa min alkhaba'if yuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if nebi maxamed sifadiisu waxay ahayd dadka inuu u sheego waxa wanaagsan ee waxtarkali inuu xalaal yahay waxaa khabaa'ifka ee xumina inuu xaaraan yahay waa shay qadhaadh oo qarhmuun oo caafimaadka waxyeelaya oo qofka maalkiisii baabiinaya iyadoo wuxuu ku bedeshay aanay jirin diintiisii qofka seejinaya caqligiisii waxyeelaya laa shaka labadaasiba inay khabaa'ifta ka mid yihiin ma bannaano in laga ganacsado laga baayac mushtaro mana bannaano in la cuno mana bannaano cid in loo qaado waa ilaahay baa yidhi walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan wixii xun ee dembiya ha isu kaalmaysanina cidna ha ugu kaalmaynina su-aasha kale waxay ku saabsan tahay kitaab furka waxaa la idhaahdo kitaab fur haddaad maqasho waa faal waa nooc faalka ka mid a waxaanu ku leeyahy kitaab baan kuu furayaa wuu kuu faalinayaa wey mana banaano qof le kitaab baan furayaa in loo tago wax la weydiiyo waayo qofkaasi waa faaliya wey faaliyaha haddii loo tago oo aan la rumaysan afartan maalmood salaaddii aad tukatay baanada jirkeelahay siduu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaad rumaysato aad aaminto qeybkii waxa maqan inuu og yahayna waad gaaloobaysaa man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu fima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadi sala allahu calayhi wasalam waayo nebi maxamed diinta lagu soo dejiyey waxay sheegtay qeybkiiyo waxa maqan ilaahay inuu og yahay walilaahi gaybu samaawaati walard qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wama yashcuruuna ayaana yubcathuun caalimu lgaybi washahaada falaa yudhiru calaa gaybi axada ila man irtadaa min rasuul qofka yidhaha markaa faaliye ama fooxiso ama sixiroole ama xidigiye ayaa qeybkood aayadaha qur-aankaa buu beeniyey qofka kelmad qur-aanka ka mida beeniyaana waa kaafir wey waa qof diinta ka baxay markaa ha u tegin kuwaasi waxna ha weydiinin yaa diintaada ku seegin waxay og yihiinna ma jirto hadday wax og yihiin dadka shilimaanka may dawarsadeene iyaga ayaa lafahooda waxu qabsan lahaa walow kuntu aclamu lgayba lastaktartu min alkhayr nebi maxamed buu ilaahay amray inuu yidhaahdo haddaan ogahay qeybkiiyo waxa maqan ee weli aan dhicin khayrkaan badsan lahaa wamaa masaniya suu dhibaatana igumay dhacdeen kuwaana agtooda khayr ma yaallo mid diineed iyo mid adduunyo toona dhibaatana naftooda kama difaaci karaan cid kale inay ka difaacaan hadalkeeda daayo marka mar haddaad maqasho qofle waan kuu kitaab furayaa waxaad yaqiinsataa inuu yahay faaliye kitaab baa laga faaliya oo tusbax baa laga faaliya oo waxaa laga faaliyaa dhul la xariiqo oo faalka noocyadiisu waa fara badan yihiin ma caqligaagana ka shaqaysi muxuu yahy kitaabka ile bani aadam baa qoray kitaabkee yaa kusii qoray waxaa soo socda adiga kugu dhici doona ila ilaahay mooyaane cid kale ma oge xanuunka ku haya nooca uu yahay kitaabka cidda qortay yaa u sheegay ile bani aadam baa kitaabka qoray waa mala awaal xaqiiqada waxa weeyaan ka fog ee ha ku lugoy nebi maxamed dadka wuxuu ku daweyn jiray biruqya hadduu isagu xanuunsado qur-aan buu isku tufi jiray iyo ducooyin qof reerkiisa ka mid ah hadduu xanuunsadana sidaasoo kale u ducooyin iyo qur-aan ugu tufi jiray muslimiintana taasuu ku dhiirigeliyo rasuulku wuxuu yihi man istataaca an yanfaca akhaahu falyanfac rawaahu muslim ka walaalkii marka uu xanuunsado qur-aan ama duco ku tufi kara ee arrintaa ku anfaci kara ha ku anfaco waxaa kaloo rasuulku yihi laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka ruqyada ama tufitaanka qofka qur-aan ama duco lagu tufaa dhib ma leh mar haddaan qofka shirki lagu tufahaynoo jin iyo shayaadiin aan loo baryahayn oon caafimaad loo weydiinahayn oo kuwa qardhaasaha qoraa qaar ka midii magacyo jin iyo baryo jinka iyo shayaadiinta ay baryayaan bay dadka ugu qoraan iyo magangelin qofkii la magangelinayo shayaadiinta iyo jinka ta uu ka digaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ta noocaasa marka waa inuu qofku diinta isugu daweeyo sidaa nebi maxamed uu isugu daweeyey dadkana uu ugu daweeyey oo uu iska ilaaliyo faalka iyo waxyaabaha lamidkaa waaye kollay warqadan dhowr su-aalood baa ku harsan oo ka mid a waxyaabaha dhaqamada shareecada khilaafsan ee dadka dhexdooda ka jira insha allah beri ayaynu ka jawaabi wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed